Xeebta Calaalay oo ka mid ah xeebaha magaalada Kismaayo ayaa laga sameeyey olole nadaafadeed kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jubbaland iyo maamulka degmada Kismaayo oo iskaashanaya ololaha nadaafadeed oo ah mid markaas socon doona muddo saddex maalmooda islamarkaana loogu diyaargaroobayo maalinta caalamiga ah ee deegaanka adduunka oo ku beegan shanta bisha ayaa waxaa kaalintooda ka qaatay madaxda wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jubbaland oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda gudoomiyaha gobolka jubbada hoose gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo gudoomiyaasha xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo ururka haweenka degmada kismaayo ee qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyey ujeedada ololaha nadaafadeed gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada kismaayo najiib bare salaada runtii waa maalin weyn waa maalin xeebtaan magaalada kismaayo ku weyn runaantii waxaan rabaa wasiir inaan kula wadaago maanta waxaan xaaqayna keli waxaa waaye cooska ay xeebta soo saarta maamulka degmada kismaayo wuxuu aad uga shaqeeyey in qashimadii xeebta lagu soo daadinayo ay ka hortagaan absoluda oo laga wada shaqeeyo loo sameeyey qolooyinka nadaafadda ama sanitationka ay u sameeyeen tiimam ka shaqeeya ilaaliyana badqabka xeebta taas marka waxay ku tusaysaa inaan heegan u nahay ama diyaar ugu nahay sida nadiif u noqon lahayd maanta waxaan ka shaqaynayna keliya waxaa waaye in maanta cooskii badda bese la xaaqi doono taasna allah ku mahadsan maamulka degmadana kaalin weyn ay ka qaateen xaqiiqatan marka laga hadlaayo maadaama aan u diyaar garooweyno waldi environmental dheyga maanta waxaan bilaabaynaa nadaafaddii xeebta oo keli kuma ekaan doonta xeebta magaaladiina waa la xaaqaya hadduu ilaa yidhahdo waa laga shaqaynaya bilicdeedii iyo nadaafadeedii ugu dambeyn wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiid saleebaan xaashi ayaa ka warbixiyey ujeedka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ay ka leedahay ololaha nadaafadeed ee amaanta sharaf inoo ah inaynu maanta qabanayno shaqo mas-uuliyad wadareed ah oo dowladda hoose ee degmada kismaayo iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu hogaaminayaan si aad ka warqabtaan hay-adaha dowladdu siyaaba ay isugu xidhan yihiin baa jiro iyo shaqooyin wadareed ay wada leeyihiin waxaan degmada ka wada shaqaynaynaa ololo nadaafadeed oo maanta aan ka daahfurayno xeebta xeebta xaafadda calaley ee degmada kismaayo ololahaas oo socon doona muddo saddex maalmood ah waxaa inagu soo dhow maalintii deegaanka adduunka oo bisha shanteeda ku beegan waxaan markaa rabnaa maalinta deegaanka adduunku inay noo timaaddo iyada oo jubbaland iyo degmada kismaayo ay nadaafadeeda iyo deegaan nadiifa hoofayo qaba annaga oo ku sugan qof kastooo soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay qof kastoo adduunka jooga wuxuu xaq u leeyahay inuu helo deegaan nadiifa oo uu ku noolaado wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada jubbaland ayaa dadaal badan ku bixinaysa in ay wax ka qabato arrimaha la xiriira bey'ada sii xumaanaysa ee markaa laga dhaxlay isbeddelka cimilada oo dalkeenna si adag u saameysay